waa tahay khiyaarta hawadaa nagala soconaysay halkaad naga dhegeysanaysaan waa shabakada wararka cegaag dot com iyadoo dhowaan degmada wedhowdh uu ka dhacay shir ay isugu yimaadeen xubno ka socda maamulka somalilan oo wasiir ahaa iyo beesha guuleed garaad oo shirkaasina oo ka dhacay degmada wedhwid ayaa dhinaca kale waxaa shirkaasi ka hadlay wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada ee dowladda puntland cabdiraxmaan diiriye carab oo kasoo jeeda isla deegaanada soor sanaag iyo cayn isla markaana deegaan ahaan kasoo jeeda degmada wedwid cabdiraxmaan diiriye carab ayaa shabakada wararka ceerdhodkan weydiisay inuu faahfaahin kala siiyo waxyaabaha uu ka og yahay shirkaasi dhowaan ka dhacay degmada wedwid sida uu arko iyo weliba inta maamulka maamulka puntland ka og yahay shirkaasi ka dhacay degmada wedwid waxaa kula socda
bismillahi raxmaan raxiim waa salaaban tahay runtii cali dictor iyo saxaafadda muxuu ahay agaagdhog cominka ka shaqeysaaba runtii wax badan baa ka ogaay sababto waxa weeyaan dadku waxay doonayaan inay ka tashadaan danahooda guud ahaanba iyo nabadgelyo sidii loogu xalin lahaa howlaha ka jiray dhulkaas waa ogtahay oo weli waxay ahayd meelaha ka madax banaan somalilan haddana ay gacanta ku haysato islamarkaasna haddii lahayd maayo beeshu shir bay ku qabsatay xabad lagu xijiri nimankaas la ysaga saari lahaa ama af ha layskaga saaro iyo nabadgelyo ama xabadba ha layskaga saaree shirkaas xamad laguxidh waxa beeshu kasoo saartay in nimankaa wadahadal marka ugu horeysa iyo heshiis nabadeed lala galo si looga qaado dadka aada dhibaatada ay ku hayaan ciidamada somalilan kadibna waxaa la qabeeyey guddi shan iyo toban xubnood ah oo garaadku madax u yahay islamarkaasna rag maaragtay aqoon-yahano ah ganacsato ah oo beesha ka tirsan ayaa dhinaca riisa u kacay arrintaasna annagu waa la soconay oo kor baan kala socday maadaama aan ahay nin ka tirsan beesha alxamdulilahi shirkiina si fiican buu kusoo dhamaaday wasiir waxaa jirta in shirkii uu soo dhamaaday qodobada la isku mari waayena waxaa ka mid ahaa in ciidamada somalilan dib looga celiyo deegaanka wedwid somalilan waxay kaloo sheegtay in ay maamul u sameynayso degmada wedwid ay halkaa maamulka somalilan gaadhsiinayso arrimaha wasiir adigu ka rayi ahaana maamulka puntland arrimahaasay wasiir u arkaa
su-aal runtii waa su-aal fiican runtii oo waxa weeyaan shirka dee waan la soconay kor baan kala soconay inkaastaan aan groupka tegin waxaa meesha ku wada hadlayeen waxaa niman dawlad isku sheegay iyo dad shacab bay ahaayeen garaadka beesha ayaa shirka guddoominayay saddex qodob un baa ugu muhiimsanaa wixii laga wada hadlayay saddexdaa qodobna waxay ahaayeen in ciidamada somaliland ay ka baxaan deegaanka hurud qodobka labaadna wuxuu ahaa in dadkii maxabiista ahaa laga tafaashay wemid ee shacabka ahaa lasoo daayo xorriyadoodii loo soo celiyo guud ahaanba beeraha dhulbaxanto weyaan xabsiga udayda ku xidhan marka laga reebo dadka maaragtay loo haysto dambiyada dilka ah iyo argagixisada iyo bacbadeeda saddexaas mooyaane wixii kale in lasoo daayo qodobka saddexaada kalena wuxuu ahaa in magdhow laga bixiyo dadkii dhaawacmay oo toddoba qof ahaa iyo dadkii dhintay oo shan qof ahaa arrintaas waa lagu heshiiyey talabaad waxa weeyaan waxaa lagu heshiiyey laba qodob oo kamid a markiiba waa laysoo afkartay qodobka saddexaad oo ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa in ciidamadu ay ka baxaan arrintaasna waxa weeyaan sida aanu ka warhayno waa laisla ogolaaday oo inay ka baxaan nimanka ciidamada ahi meesha laakiin shuruuda ayaa jiray ahaa in meesha laga sameeyo maamul somaliland hoos yimaada oo ciidamo leh oo xaqiisya leh oo xaasya leh arrintaas deegaanka ganafka ayay ku dhigteen runtii dawladda puntlandna arrimahaas weli la socotay oo de waxawey jirka waa ka warhayno garaadka iyo madaxweyne cabdiraxmaan faroole halkaan kawada xidhiirsay arrimahana waa nala socday waxaan filayaa in wax maamul la yidhaahdo aanay degmadu laba maamul wada qaadino dee maamul baa ka felinayay insha allahu tacaala dadkii deegaanka u dhashayna waxay garteen nimanka inay iska saaraan sidaas saxaafada kale la socotana dee waxay caddaysay beeshi in ay yihiin dad reer buntland
wasiir waxaa jirta dhinaca kale in baashe maxamed cadde oo ah guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada maamulka somaliland uu sheegay inay heshiis sida b b c da ka sheegay inay heshiis la galeen beeshii guuleed garaad barkaas heshiiskaasna garaad ku saxeexay heshiiyeenna maamulkale la gaarsiinayo arrimaha wasiir maadaama garaadkiina uu ku sugan yahay haatan magaalada garowe adigu maxaad kala socotaa wasiir
walaalow horta waxa weeye waa tiraade heshiisku laakiin sidaa uu udhigay maaha fu-aad maaha waxa weeya waa la heshiiyey waxaana lagu wada heshiiyey in saddexdaa qodob aan ku sheegay kor kusoo hubsan laga wada hadlay lagu heshiiyey mana jirayso mana jiri doonto insha allahu tacaala in wax maamulo somaliland leedahay ay weli ka dhaqaaqan muhiimada ugu weyn waa weyaan dadku inay nabadgelyana ku wada nagaadaan daris wanaag ahaadaan daris wanaagna ahaadaan ujeedada laga lahaa shirka kamisaas ahayd iyo ciidamada qaadistooda haddii ciidamo la samaynayo ciidamo maaragtay beeleed ciidamo beeleed unbaa meesha laga samayn doonaa insha allahu tacaala maamulna waa laga samayn doonaa hoosida dade muxuu ahayy kan maamulkan puntland aan ka tirsanahay marka waxa hadda uu sheegay ninkaas xildhibaanka ahi runtii maaha wax la qaado karo sababta waxa weeyaan- wasiir waba la yidhahdeen haddii la doonayo ciidanka haddii la doonayo in ciidan la qaado oo waxaweye ciidanka ciidamo ma qaadeen laga qaadana lama yidhahdeen haddii maamulkooda runtii la doonayo saas wasiir aan haddaan su-aalka la kuweydiiyo aan dad badan baa kaa dhegeysanayaan shabakada wararka cee dot com gudaha iyo dibadaba wasiir way joogaan aan shirkana in badan isha way ku hayeen garaadkuna wuxuu ka sheegay aan laanta afsoomaaliga b b c da in beeshiisu ay tahay puntland balse ay xiriir la leeyihiin dhinaca nabadgelyada oo maamulka somaliland sidaas ayuu garaadka u dhigay maamulkiina puntland aan waxaan ognahay wasiir in laascanood la qabsaday een sanadii een labada kun iyo toddobadii shan iyo tobanka bisha octoobar weri la qabsaday muxuu yahay qorshaha ku wajahan maamulku inuu deegaanada maqan soo celiyo maamulku arrinta ma ka hadli wasiir adiguse fikraddaada maamulka ma horrigtay weli
ha wax badan baan horrignay maamulka oo wax badan baa maamulku la socdaa awsatan ama dowladda puntland arrimahan oo dhan way la socotaa oo arrintaa muddo ka badan hadda laba sanadood baa laafcanood la haystaa degmooyin kalena maaragtay nimankaas somaliland isku sheegayaana runtii way sii qabsadeen dowladdana waad og tahay oo waxa weeyaan runtii muddo laba sana oo wax yar dhiman bay hadda jirtaa siyaasadeeduna way ku wajahnayd gobolladaas si wax looga celin lahaa ama wax looga qaban lahaa haddana waad og tahay oo dowladda muddada sanadkii ugu dambeeyey iminka waxay la dagaalamasay niman argagixiso ah oo buurahan muxuu aha galgalo galay runtii taas ayaa waxay ku noqotay soo celinta gobolada maqale puntland inay dhabarjab wey ku keento insha allahu tacaala dowladduna siyaasad buuxday ka leedahay si ay goboladaas usoo ceshan lahayd Aan ugu dambeyntii aan wasiir adoo ka faaidaysanaya fursadan ay ku siisay shabakada wararka cee dot com een, maxaad jeceshahay inaad kaga hadasho xaalada guud nabadgelyada een, een, gaar ahaan deegaanka werwer maxaa fariin darasaa dad badan baa ku dhegeysanaya maxaad jecelahay fursaddan inaad kaga faaidaysan mudan wasiir
runtii waxaan kaga faa'iidaysan lahaa taarif wanaagsan weeye wax bini aadamka ilaahay abuurtay uga fiican nabadgelyada ma jirto waxaan dadka deegaamadaas ku nool ku baraarujinaynaa ku adkaynaynaa inay nabadgelyada adkaystaan haddii nabadgelyo la waayo runtii haddii waxbarasho lama helaayo caafimaad lama helayo dhaqasho xoolaad lama helaayo inay haddii ilaahay maayo ay ku adkaystaan nabadgelyada ay la galeen dadka dariska la ah ku adkeeyaan waxaan kale oo ku baraarujin lahaa oo arrinta aan halka kaga faa'iidaysan lahaa insha allahu tacaala nimankan la yidhaahdo s s c ee jabhadda isku sheegaya irkaan wareerka iyo dhibaatada ba-an isku sheegayay dadkii nabadda ku noolaan jiray waxaan leeyahay nimankaasi ha laga fogaado runtii waxa weeyaan waa cadow kuwa lala heshiiyey aada uga sii sababta waxa weeyaan ummad nabadgelye ah barwaaqaysan nimco haysata ayay dhibaato iyo muxuu ahay xabad u geeyeen haddana weliba ku maaragtay ee kusii een, ee, xoogsanayaan oo rabaan inay maaragtay fawdo iyo dhibaato sii geliyaan dalka waxaan u sheegayaa shacabka reer ee, muxuu ahaa ee, dhulbacantay ama shacabka reer haw ee goboladaas ka soo jeedaa inay ka digtoonaadaan nimanka sharwadayaasha ah ee haddii ilaahay maayo ay maalin iyo habeenba ku wada dhibaatada ee, ummadda ee, deriska ah ee, insha allahu taasna waa kaga faaidaysan lahaa aad iyo aad baad umaqsan kaasi Yaa.
wuxuu ahaa wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada ee dowladda puntland mudane cabdiraxmaan diiriye carab oo shabakada wararka cee dot com teleefonka ugu warramaya isagoo ku sugan magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland wasiir aad baa maasi tahay aad iyo aad baad umaqsan